asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu halkani waa golaha laantiisigisi golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaalida aaraaba lagu waraysto aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta kala duwan ee soomaaliyeed meel kastay caalamka ka nool yihiin magacaygu waa maxamed xasan dhigo oo taqaana maasilayaantiina golaha ka dhegaysato oo dhan iyo wabsadhadaba caawa golaha kan waxaa marti noogu ah looyar soomaaliyeed oo caan waa immigration lawyer waa jaamac ibrahim aada iyo aad buu jaamac aqoontaasi immigrationka maraykanka ugu takhasus waa lawyerka ugu horeeya soomaaliyeed ee immigration weeye soorkiyuu degan yahay jaamac in badan oo soomaaliyeed badalo ajnabiya ayuu ka caawinaa immigrationka waxaa wada ognaha dhammaanteenba in arrima cusbi ka soo koreen dalka maraykanka waa dadka qaxootiga soo gelaya waa dadka gelin karada sita waa dadka fiisaanka soo qaadanaya isbedel ayaa ka dhacay isla maanta oo ay bishu tahay sagaal iyo labaatan waaya waa bishii waa bisha koowaad two thousand seventeenka codka golaha kan waxaa qaado alaaba labada warfeyla gol iska leeyahay waa golaha nineteen sixty gaadkaam arrimaha gaadkaam iyo warfeyda ay wada shaqeeyaan ee saadaan news dot net iyo puntland dot com aawa bal hadda waxaan jecel lahay jaamaco adigu aada iyo aada u mahadsan golaha nineteen sixty kusoo dhawowta farabadan baa kugu sugaya waxaan jeclaan lahaa balhada salaanta ka hor dad inaad dadka balhada isbedelka maanta yimi ee ka dhacay dhinaca immigrationka dalka maraykanka waa laanta socdaalka inaad balhada xaaladahaasi iyo sharcigan la ansixiyee madaxweyne u sareexay waxa uu yahay aad looga warta soo dhowo
waad mahadsantahay walaal muxuu ahaa dadka oo meesha ku jirana waan salaamaya dadka ummadda soomaaliyeed meelkastoo ay joogaan muxuu ahaa anigu magaalada atlantan deganahay marka taas sidaad sheegtay muxuu ahaa lawyer baan ahay arrintan maaragtay immigrationka socdaalka iyo maaragtay ayaan shaqadaydu ay ku ku takhasusay marka waxyaabaa dee soo kordhay waa maalin madow muxuu ahaa wadanka maraykanka wadankan oo lagu yaqaanay wadan muxuu ahaa xuquuqda dadka ama ha ahaadeen dad soogaleetiya ama ha ahaadeen dadka maaragtay jinsiyada maraykan bahaysta inaan lagu xadgudbi jirin inaan dad lagu kala sooci jirin dintooda iyo maaragtay meesha ay kasoo jeedaan laakiinse maanta arrin cusub oo kusoo kororhay wadankan oo aan hore loo arki jirin ayaa ka dhacday madaxweynaha cusub donald trump inuu ku dhawaaqay in dadka dad wadamada muslimiinta dee kulligooda kulligood bay muslimiin yihiin wadamo muslimiin kasoo jeeda kasoo jeeda inaan wadanka loo ogolaan inay soo galaan markii uu muxuu ahaa tartanka electionsku socday of course waa tii uu yidhi muslimiinta waan ka mamnuucaya inay soo galaan wadanka maraykanka intii hore waxaa laga haystay mar dambe uu ka noqday inuu isticmaalo kelmada muslimiinta uu yidhaahdo macnaha markii xoogaa aridood badani ay ka dhalatay marka laysmaba lahayn inuu dee hirgelinayo marka waxaa laislaa wa iska tororogiga maaragtay muxuu ahaa electionska maaragtay tartanka unbay ku saabsanayd laakiinse hadda wuxuu ku dhawaaqay ugu horeyn in la joojiyo ayan loo ogolaan inay soo galaan dadka soogaleetiga maaragtay fiisaha kusoo gelaya wadanka maraykanka oo ka imaanaya ama u dhashay wadamada iran ciraaq libiya soomaaliya sudan suuriya iyo yemen muddo sagaashan maalmood ah marka sagaashanka maalmood gudahooda waxyaabaha wuxuu leeyahay in la sugo oo maaragtay lagu ku amray secretary of the department of homeland security in la sugo in dadkan soo gelaya fiisaha la siiyey ay yihiin dad lagu kalsoon yahay inayan dhibaato u keeni doonin masoo maaragtay usoo jiidi doonin wadanka maraykanka in wadamada ay ka imaanayaan laga hirgelin ama maaragtay ay sugi karaan in dadkani ay yihiin qofka qof kastaaba uu qofka uu sheeganayo inuu yahay inuusan ahayn qof amniga dhibaato usoo wadanka maraykanka soo usoo jiidi doona dadkan laga mamnuucay inay soo galaan sagaashanka cisho gudahood oo ka bilaabmaya maalintii shalayto january labaatan iyo toddobadii laga tirinayo sagaashan cisho gudahood waxa ay yihiin dad ku imaanaya wadanka ama immigrant immigrant and non immigrant visaha haysta marka dadkani waa dad already loo ogolaaday ama haystay visaha immigrant waxa weeyaan usual dadka oo haysta residenceka ama degenaanshaha loo ogolaaday marka waxa weeyaan qof hadda sugayay in wadanka uu soo soo galo oo already loo ogolaaday residenceka inuu kusoo galo wadanka qofkaas marka waxaa la waa la joojinayaa mana soo geli karo ilaa arrintani ay ka dhammaanayso saddex bilood maaragtay saddex bilood soo socda taasi waa mid dadka non immigrant visa haysta non immigrant waxa weeyaan waa dadka aan residenceka ama degenaanshaha aan haysan laakiinse la siiyey visa ay wadanka ku imaan karaan waxaa kamid ah ardayda visaha student visas waxaa kamid ah tourists ama dadka ziyaarada wadanka ku imaanaya visayaasha dadka haysta iyaguna wadanka ma soo gelayaan already ilaa maanta looyarada wadanka maraykanka everywhere group maaragtay aan ka midnahay waxa ilaa haddada ilaa haddadaan idinla hadlayo emailsku way socdaan oo maaragtay la kind of yani la la macnaha qolo kas qof kastaaba meesha uu degan yahay magaalada uu degan yahay sida wax u dhacayaan eerboodada ayaa la soo gelinaya taasi waa mid marka dadkaas wadamada ka imaanaya ama degenaanshaha already maaragtay loo abuub gareeyey ama viisaha haysta wadanka ma soo geli karaan taasi waa mid waa midda labaadee dadka magangelyada loo ogolaaday refugees meel kastaba ha ka yimaadeen ama ka imaanayeen iyagana waa la joojiyey inay soo galaan wadanka muddo boqol iyo labaatan gudahood cisho gudahood waa afar bilood marka dadkaasi waa afar afartaa bilood gudahood waxaa maaragtay dowladdu ama department of homeland security-gu ay sugayaan inay dadkan loo ogolaaday viisayaasha refugee ahaan markii loo ogolaaday olcary inayan ahayn la caddayn karo dad hadhowta wadankan amnigeeda iyo maaragtay dhibaato usoo jiidi doona inayn ahayn in wadamada ay ka imaanayaan ay sugi karaan qofkan iyo dadkani inay yihiin dad lagu kalsoon yahay inayn dhibaato keeni doonin marka wadamadan qaarkood wadamo dee aan dowladoodu maaragtayba nidaam u degjisan oo xagga amniga oo qof kastaaba maaragtay uu diiwaan gashan yahay wadamada qaar baanbu lahayn wadamada qaar suuriya oo kale iyada waaba ka dagaal baaba ka socda soomaaliya uma malaynayo inay leedahay nidaam ninka lagu sugi karo qof kastaaba backgroundkiisa iran iyo maraykanku ma lahaa muxuu ahaa calaaqadi kama dhexayso oo iran there is no way ay iran compliance ula samayn doonto ama wadanka maraykanka waxay ka dalbadaan ay samayn doonto lama filayo marka dadka qaarkood waxaaba dhici karta inay noqoto indefinite oo macnaha dadkan ayan dib dambe loo ogolaan karin macnaha loo ogolaan doonin qaxootinimada ka imaanaya wadamadaas muxuu ahaa suuriya dadka qaxootiga loo ogolaaday ka imaanaya iyaga indefinitely waaba la joojiyey iyagu maaha inaan loo ogolaan inay wadanka soo galaan qolyaha kale waxa weeyaan muddo boqol iyo labaatan gudahood ayaa maaragtay inta lagu falanqaynayo arrinta ayaa la joojinaya laakiinse suuriya iyada qaxootigii ka imaanayay iyada waa la joojiyey taas waa taa midda kale dadka magangelyada wadankan u imaanayay oo meel kastaba ha ka yimaadeen ee wadanka maraykanka imaan maaragtay imaan jiray mud waxaa loo ogolaa number waxaan umalaynaya boqol iyo toban sanadkii boqol iyo toban kun sanadkii inay ahaayeen haas baa laga dhigay wuu dhimay taas waxyaaba yaryar oo adigu kale oo fiisayaasha ku saabsan oo ah for example wax la yidhaahdo baa jiray visa interview waiver wadamada wadamo badan ama maaragtay visayaal badan meel safaarado badan baan qofka viisaha oran jirin macnaha interview si ziyaarado kale ama student visa ama adiguusan laga dalban jirin inuu soo in person uu maaragtay safaarada tago si uu maaragtay interview loo sameeyo meelo badan haddii qofka uu visa applicationkiisa uu dhiibto mararka qaarkood inta badan waa la iska approve garan jiray iyadan qofka loo yeelin laakiinse hadda taasna waa la joojiyey marka guud ahaan waxyaabahan soo kordhay waa intaa ilaa hadda waxaa socota ilaa labadii cishii soo dhaafay adigu lawyerada oo immigration lawyerska iyo maaragtay federal litigation lawyers ayaa arrintan maaragtay already ku dhex galay waxyaaba baa jira soo kordhay aan markii hore aan ku jirin maaragtay executive actionkan ama maaragtay arrintan uu ku dhawaaqin trump waxaa ka mid ah qofka oo green card haysta executive actionka markii hore wuxuu sheegaya dadka viisaha degenaanshaha loo ogolaaday ama viisayaasha ku imaan laakiinse dhibaatada dhacday waxa weeyaan hadda dadka green cardka haysta ama maaragtay residenceka ama degenaanshaha waddanka already ku haystay ee deganaa ee waddanka ka baxay oo iminka ka maqnaa ayaa dhibaata hadda ay ku noqotay inay dib usoo galaan wararkan soo gaaraya oo meelo badan ka imaanaya waxay sheegayaan in dad green cardka haystay lagu hay maaragtay erboodada oo arrintaasi hadda ay ay cusub tahay iyaduna marka waxay la tahay qofka xitaa wadamadan ka soo jeeda ee wadanka ka baxa isagoo haysta degenaansho inay dhibaato noqonayso isagana inay saameynayso arrintaasi safaarado muxuu ahaa wadamada qaar dadkii diyaaradahu way diideen inay qaadaan wadamada qaar meelaha way diideen ba inay soo qaadaan oo yidhaahdeen manaha ilaa ay maaragtay safaarada maraynkii ay kaa saxaso oranayso waad bixi kartaa way diideen meelaha qaar meelaha qaarna dee dadkii markay halkan soo airportka yimaadeen baaba lagu xiray marka guud ahaan sidaasay arrintu socotaa iminka iminkaan aan akriyay dhowr daqiiqo ka hor in safa maxkamad federal court ku taala new york ay already case ka xereeyey adigu maalintay umalaynaya ayaa federal courtku uu judgeku maaragtay ku joojiyey executive actionkan horge in maaragtay howlgalkiisa marka dadka kasoo degaya areada new york oo kale waxaad moodaa in casekaasi uu saameynayo marka guud ahaan dee sidaasay waxu jiraan
shaabacow kaakadkan federalka waan maqlaa mararka qaarkood dee madaxweynaasha amaradooda kasoo baxa qaarkood inay diidaan oo joojiyaan waxay gala ma yihiin had iyo jeer haddii ama hal jaaj ama laba jaaj oo kala duwana joojiyaan inuu sidaa ku buri karo mise wuxuu ahaanayaa istedada iyo meelaha ay joogaan keliibu ka burayaan amarkaas
maya federal courtku haddii uu go-aan uu ka qaato go-aanka madaxweynuhu maaragtay ku dhawaaqay wuu joojinayaa effectivenesska in maaragtay lagu yani howlgalkiisa oo dhan buu joojinaya waayo madaxweynuhu sharcigu laba laba qaybood weeyaan midna waxa weeyaan wax la dhaho executive actions by the president executive action waxa weeyaan dee isagu go-aan isaga sharcigu xaq u siinayo maaragtay uu power u leeyahay oo macnaha uu ku uu horgelin karo oo agenciyada uu ka mas-uulka yahay uu odhan karo waxaa sameeya oo sharciga qasab inay sharciga waafaqsan tahay midna waxa weeyaan in sharcigu uu markii horeba uu ku salaysan yahay constitutionka maraykanka waddanka iyo muxuu ahaa statute legislation oo congressku uu markii hore dejiyey sharciyada immigrationka waxaa xukuma ama maaragtay dee constitutionka kor ahaan iyo immigration and nationality act waa sharciga immigrationka ee dejisan oo congressku dee mare hore uu baas gareeyey marka mar haddii sharcigu uu qoran yahay oo statute uu yahay oo legislation maray congressku uu horgeliye yahay madaxweynuhu ma meel ma dhinac kama mari karo wuu ku qasban yahay inuu sharcigaa raaco taasna waxaa ka sarreysa of course constitutionka iyo dastuurka waddanka waxaa kamida for example dastuurka wuxuu dhigayaa inaan qof lagu maaragtay target garayn karin diintiisa diinta uu maaragtay diintiisa marka federal court wuu odhan karaa executive actionka madaxweynuhu ma waafaqsano sharciga waddanka u yaala ama ha ahaato constitutionka ama dee actka ama maaragtay legislationka ma waafaqsana marka madaxweynuhu dee haddii uu maaragtay isagu go-aan gaadho oo marka ayan waafaqsanayn sharciga federal court baad la tegi kartaa federal courtku hadday tidhahdo waa la jo maaragtay ma meel marin karo waa la joojinayaa maaragtay hirgelkiisa waxaa tusaale ahaan last year sanadkiina soo dhaafay obama executive action baa jiray oo dadka waddanka ku jooga sharci darrada oo lagu tilmaamay koob iyo toban milyan inay yihiin dadkaas uu yidhi qofku haddii uu waddanka joogay ilaa shan sano haddii uu caruur ku dhalay oo caruur maraykana uu leeyahay ama waalidkiis maraykan macnaha caruurta uu dhalay ay joogaan halkan qofkaas waxaa la siin lahaa kaarka shaqada in loo ogolaado oo somehow wax lagu tilmaamo immigration status aan ahayn dee degenaansho laakiinse in uu maaragtay isdiiwaan gelin karo oo macnaha la siin karo kaarka shaqada wadanka uu la sharciyeyn karo kadib sidii la sugayey waxay ahayd inay hirgasho ama arrintaasi ay hirgasho wuxuu ku dhawaaqay bishii may two thousand fifteenkii bay ahayd actually labadii kun iyo shan iyo tobanka may in uu hirgalo ka hor ayaa ay qolyihii maaragtay kasoo horjeeday executive actionka waxay la tiigsadeen maxkamad ku taala texas oo judge ay iyagu dee ay ogaayeen inuu maaragtay u meel marin karo waxay rabaan marka judgekaasaa joojiyey judgeku markuu joojiyey meel marintii maaragta waxaa dhaho data ama deferred action for parents of us citizen children ama resident children markii uu la joojiyey appeal buu ka qaatay obama administrationku korka court of appealskiisalaa laisla aaday court of appealskuna waxay ku dhacday federal judgekii kadib maxkamadda oo supreme courtka laisla aaday last year supreme courtkiina judgekii sagaalaad baa dhintay soo afar iyo afar bay noqotay halkaasuu executive actionkii ku dhintay marka executive actionkan haddii federal judge uu meelmarintiisa joojiyo wuu joojin karaa obviously waxay la doonanayaan federal bay waxay la aadayaan appeal bay ka qaadanayaan ilaa iyo maxkamadda sare supreme courtkay soconaysaa unfortunately haddii supreme courtka uu iminka uu trump uu u doorto judgeka number nine oo ninkii dhintay scalia bedelaya dabcan waxay noqonaysaa shan dhinaciisa jira iyo afar dhinac kala jira ayaa la maaragtay loo arkaa so still wuu ku weyn garayn karaa laakiinse hadda waxaan arkaa in uu maxkamad new york federal courtka uu judge uu joojiyey oo dadkan kolleyga eerboodada ku xidhan la sii daayo
waxaad oran jeestaan dad fara badan oo greenkaa haysta ama risal haysta oo dalka maraykanka hadda gudihiisa ku jira saameyn ma ku yeelanaya arrintani hadday dabcaan inay sisaba qaataan iyo haddii kale oo ay sidooda ku joogayaan inaba waa amarkani wax saameyn ku yeelanaya
maya maya sida uu u yaalo executive actionkani dadka residenceka wax saameyna kuma yeelanayo dadka waddanka gudihiisa ku jiraan in fact anigu waxaan ku kalsoonahay in ay waddanka gudihiisa lagaga guulsan karo si easya haddii uu maaragtay dadkan loo diidayo yani xuquuq sharciga in federal courtku ay si fiican loogaga guulaysan karo trump administrationkiisa laakiin dadka yani waddanka weynaad ku dhex jirtaa waayo xuquuq baa haddaad waddanka ku dhex jirta waadna dacweyn kartaa dhibaatada dadka oo dibadda markay waddan ka baxsan yihiin xuquuqdaas oo kale ma laha marka way ku adkaanaysaa in maaragtay xuquuqdooda la hirgeliyo calaa ayi xaal qofka residentka arrintani sida ay u taallo hadda wax saameyna kuma laha waxaa dhici karta inay yidhaahdaan dadka oo green cardka haysta ama residenceka inay isdiiwaan geliyeen oo wax la yidhaahdo national registration ay yani la diiwaan geliyo oo maaragtay iska qoraan oo ay maaragtay la diiwaan geliyo aanan ahayn laakiinse hadda wax ay ku leedahay ma jirto by the way casekani waa case easya oo si easya loogaga guulaysan karo trump waayo waxay ku salaysan tahay diin constitutionkuna diin in lagu takooro dad waa kasoo horjeedaa completely ama ha ahaato kuwan republicanska ama cid kale ha ahaato waa qasab inaan maaragtay qofna lagu takoori karin diin so isagu sababta uu iminka uusan afka ugu dhufanayn uusan ulahayn muslim wuxuu isleeyahay si aan lagaaga guulaysan ha odhan waa diin laakiinse retoricii iyo maaragtay tororogtii ay soo wadeen ilaa iyo electionka ayaa caddaynaysa inay dadkan diinun lagu taarget garaynayo dee of course dawladaha maaragtay uu taarget garay oo dhanna waa dad waa dawlado intooda badan muslim yihiin and it's, it's interesting waxa ah dawladahan inay yihiin dawlado aan economic interestna uusan ku lahayn oo yani lama hayo dawladahan dad kasoo jeeda oo qarax ka sameeyey wadanka maraykanka in fact wadamada oo saudiga oo kale oo shan iyo toban sagaal iyo tobankii nine eleven geystay ay shan iyo toban sacuudi ahaayeen oo iyo pakistan oo dadkii wax qarqarxinayay halkan ay at least san bernardino iyo iyo iyo orlando ay ahaan pakistan midnaba muusan target garayn laakiinse wuxuu target garay in wadamadan danaca ka hayn waxa maaragtay interestna uusan ku lahayn ayuunbuu target garaynaya iyo of course iran oo iyadu ay maaragtay walaad ay macnaha ka dhaxayso marka waa iska turog oo dadkan muslimka necab un maaragtay uu uu u horkacayuu leeyahay waxbaan ka samaynaya muslimiinta waa intaas
waxaa jira adina oranaysay dhammaanba dadka muslimkaa waan diiwaan gelinayna baa jirtay dalka badan gudiisa ku nool waxaa kaloo jirtay dadka aan sharciga lahaynna inay yidhahdeen waa diiwaan gelinayna dhowr statena la sheegay inay diideen sida california iyo maarka new york qaadina ay diideen oo la shaqayn mayno cidda absuurkasida arrimahaasi hadda iyagu seeda u muuqdaan maxay saameyn leeyihiin
horta waxaa jiray berigii muxuu ahaa kadib nine eleven dhibaatada markay dhacday two thousand two-gii ayaa attorney generalka waktigaa joogay ayaa waxay meel mariyeen sharci ah qofka wadamada markaa mayan iyagu isticmaalin mayna oran muslim iyo diin uma isticmaalin laakiinse dadka wadamo kasoo jeeda specifica intooda badan ay carabi muslim ahaayeen keliya waxaa ku jiray north korea iyo cuba labadaas no actually cuba i'm not sure yeah ama cubana way jirtaan umalaynaya wadamadaas oo dhan dadka kasoo jeeday ee aan ahayn muxuu ahaa citizenska inay is diiwaangeliyaan ama registration ay maraan marka wax big deala oo weyn may ahayn marka waxay keliya oo ahayd in qofku maaragtay u tago ice oo immigration and customs enforcement xafiiskooda tago oo fingerprint muxuu ahaa faraha laga qaado oo marka muxuu ahaa number federal number la siiyo marka qofkii green cardka markaa ablagareeye green cardkiisu maaragtay sugayey of course numberkaas waa inuu caddeeyaa inuu isregister gareeyey intaasun bay ahayd wuxuu inuu caynkaas may ahayd hadda tiibuu leeyahy baan soo celinaya marka qof kasta oo wadanka ama fiisa ku jooga ama residence ah buu leeyahay macnaha waa inay isregister gareeyaan of course wuu samayn karaa taa xaqna wuu uleeyahay sharci ahaan inuu yidhaahdo dadka dadkaas oo aan citizenska inay isregistareeyaan ma aha dadka citizenska dadka citizenska ma qasbi karo inay isregistareeyaan midda kale dad badan baa hadda sam wayarsaan arkayo oo maaragtay su-aasha weydiinaya dadka citizenska ee kasoo jeeda wadamadan uu afka ku dhuftay iyagana miyey haddii ay wadanka ka baxaan iyo masoo geli dadka citizenska waxba kama celin karo wadanka kana u s citizen uma diidi karo wadanka unless dee wax sharciga lagu qaado taasina waa dacwo maaragtay oo maxkamadda la aadayo laakiin qof citizen ah uma diidi karo wadanka inay soo galaan wadan citizenna kuma qasbi karo inuu isregister gareeyo in any way taas sharcigu waa maaragtay sharcigan waafaqsanayn laakiin dadkan citizenska ahayn wuu odran karaa macnaha isregister gareeyaan haddii ay rabaan green card shikadu waxa weeyaan dee qofkii haddii uu wax apply gareeyey oo uusan isregister gareyn waa loo diidaya marka waa vulnerable situation waa mara waxaadan ka maaragtay dhinac ka mari karin marka sababto taas maaragtay taas that's why um taas dadka residence weeyaan dadka visayaasha waddan ku joogana probably way saamayn doontaa iyadana inay isregister gareeyaan wuu samayn karaa laakiin ilaa hadda taas of course ma meel marin ma su-aashaadan su-aal dhowr su-aalood isku dafanbaya waxaa jira waxaa jira dadka aan sharciga haysan dadka reerkiisa ku nool ha ayuu sheegay in la diiwaan geliyo oo markaysuga badan baa dhowrkeed baatiiday iyaga arrintaas wara right right okay so dadka aan sharciga haysan wadanka bilaa sharciga ku jooga iyagu situationkoodu waa ka duwan yahay dee dadkan kale waayo xuquuq ma laha qofku baraduusan sharciga haysan he or she is subject to deportation in la tarxiilo dowladda aqbay leedahay marka haddii waxaa jirtay waxaa jira sharciga federaalka ah waxa oo immigrationka immigration policeka ice immigration and customs enforcement US immigration and customs enforcement baa ka mas-uula qofka hadduusan sharci haysan inay qofka qabtaan inay qofka maxkamad u diraan inay tarxiilaan mamaqlasa hello maqlasan si fiican baan ku maqlaya si fiican
ah okay muxuu ahaa marka federal policeka ayaa ka mas-uula marka caadi ahaan sharcigu sharci baa jira federaala oo le macnaha in booliiska stateka iyo muxuu ahaa iyo federal immigration policeku ay wada shaqeeyaan haddii booliiska stateku uu qof qabto ama ama maaragtay case wax dembiya galay ama la qabtay oo maaragtay booliisku ay gacanta ku hayaan in uu qofka loo dhiibo muxuu ahaa ice ama immigrationka markaa loo gudiyo hadduusan qof sharci si ay u sheegayaan inuusan qofku sharci haysan hadduusan sharci haysan immigrationku ay dee markaa ay si ay u tarxiilin lahaayeen iyo maxkamad loo diro marka sharcigaas waxay ku xidhan tahay local policeca iyo muxuu ahaa stateka iyo federaalku inay isku waafaqaan inay statekaas ay dadka u gudbin doonaan booliisku hadday qof qabtaan waxaa jira marka some states oo diiday inay macnaha la kuwaadreereeyaan ama la shaqeeyaan qolyaha federaalka ah sababtuna ay tahay waxay leeyihiin haddii aan dadkan sharci darrada waddanka ku jooga haddii aan intaan marka qofkii haddii booliiska haystaan ama dembi u galay ama something haddii aanu dadkan immigrationka u gudbino communitieska ayaa diidaya inay booliiska la shaqeeyaan maaragtay dhibaatooyinka oo maaragtay xadgudubka sharciga iyo dembiyada la gelayo iyo dee inay dadka sheegaan dadka dhibaatooyinka ku haya maaragtay inay informant informationka ay booliiska u gudbiyaan ama ay la shaqeeyaan booliiska ayay diidi doonaan sababtoo ah waxay ka baqayaan haddayba booliiska u tagaan in la qabto immigrationka loo gudbiyo marka state jira iyo local communities ama cities oo aan la shaqayn oo diiday inay la shaqeeyaan ice ama maaragtay qolyaha immigrationka annaga stateka iyagoo kale waa countiska qaar baa jira la shaqeeya ice qaarna lama shaqeeyaan marka saas oo kale weeyaan marka isagu trump wuxuu kuleeyahay every local policeku waa inay la shaqeeyaan ice waa in dadka oo maaragtay sharci darrada waddanku joogana lasoo wada sheegaa oo macnaha loo gudbiyaa cays marka stateska qaar baa dee iyo local maaragtay law enforcementka ay yidhaahdeen diidayba taa taasi waa arrin siyaasadeed oo maaragtay ay iyagu maaragtay kolleyba sidii lagu xaleyn lahaa iyagay jirtaa laakiinse taas ayaa maaragtay waxaan stateska oo california iyo meelasha chicago iyo city chicago iyo even city of atlanta magaaladan ay mayorsku yidhahdeen uma shaqayn doono taasay ku salaysan tahay dadka aan sharciga ku haysan waddanka iyagu xaaladooda aada bay u adag iminka marka annaku waxaan represent representaaraynaa dad badan oo macnaha aan sharci waddanka ku lahayn oo aan maxkamadda maxkamadda federal immigration court aan ku representaaraynaa labadii sano saddexdii sane lasoo dhaafay xoogaa aad bay annaka noogu roonayd system nidaamku maaragtay administrationkii jiray ay noogu roonaayeen waayo qofku hadduusan criminal dembi uusan gelin waddanka ka gelin it was easy si way sahlanayd inaan waddanka ku guulaysan waan ku guulaysan karanay in loo daayo inay joog joogaan oo sii joogaan hadday caruur ku leeyihiin iyo waxaa dhibaatada waxa weeyaan hadda it looks like say u eg tahay dadkan sharci darada wadan ku jooga ma hadii oo gacanta immigrationka ay galaan inay beri aada u adkaanayso sidii wadanka ay ku joogi lahaayeen taa waxaa sii kasii sii kasii daran dadka already lagu xukumay deportation orderska haysta ama qof mar hore casekiisa oo soomaali dhowr in xoogaa soomaaliya jira oo caseskooda asylum intay apply gareeyeen muddo hore la diiday oo deportation lagu xukumay siday u eg tahay haddii qofku maaragtay hadda uu deportation systemka ugu jiro way adkaanaysaa iyagana inay maaragtay joojiyeen berigii hore waxay ahaan jirtay inuu xagga ice immigrationka uu iska report gareeyo qofkii kaarka shaqadana la siiyo ilaa iyo maaragtay dee wax dambe iska bedelayaan aan la deport garayn jirin waxaad moodaa maalmahan xagga soomaalida inay bilaabeen in dad la deport gareeyo marka ninkana dee waxay la tahay waddanka soomaaliya oo kale dee amar buu ku siinayaa to take everybody back maaragtay dadka oo aan sharciga lahayn ama dadka dambiye maaragtay deportationka already lagu xukumay marka waxay la tahay say u argtahay iyagu arrintooda aada bay u adkaanaysa waya jacla aad waad baa mahadsantaha dadka soomaalida haddii ku dhegeysanaya kuhasriga kaa dhegeysan doona ee aan sharciga lahayn oo dalka dhex jooga iyo kuwa fiisayaasha ku iman doona iyo kuwa qaxootiyada fugaya halkan rasiga dadku ka sugayeen ee sharciyadu iska bedeleen maxaad kuwa talan lahayd maxaad kala jaabo maxaad kala saadulsaa okay talada ugu horeysa waxa weeyaan waa mid qof inaan horta qof wadanka ama viisa ku jooga ama green card haystaa uusan wadanka ka bixin hadda muddada la joogo ilaa iyo arrimuhu si un u kala dhacayaan oo kala maaragtay si un maaragtay noqon doonto taasi waa mid dadka oo rabay ama hadda ticketska hayste ee diyaar u ahaa inay soo dhoofaan waxaan umalaynaya inay ahayn lacagta iska khasaarayn haddii ay sugaan iyadana sababtoo ah diyaaraduhu haddayba soo qaadaan halkan ay imaanayaan halkana airportka siday u eg tahay dadka detention bay gelinayaan ma nolosha waa dadka residenceka ah ee wadanka deganaanshaha haysta ee muxuu ah airportka markay yimaadaan haddii ay la kulmaan in la yidhaahdo ma gelisida kuma ogolaan soo heshay at that point waxaa dhacaysa inay yidhaahdaan macnaha mararka qaarkood waxay ku yidhahdaan halkan saxeex haddaad waraaqdan saxeexid waan ku celinanaay wax dhibaato ma jiraan oo maaragtay iska waad noqonaysaa wax deportation ku saabsan inayan saxeexin inayan ogolaan in la deport gareeyo inayanna ogolaan in ay deganaanshahooda dhiibayaan qofku haddii uu airportka yimaado ay yidhahdaan kuma sii daynano waxay odhanaya okay maxkamad iida immigration judge baan rabaa inaan arko marka waxaa dhici karta i don't know dee sida ay arrintu tahay labadan cishe hadda maalin maalin baa kasii wareegtay sidii waan arrintani u hoogashay waxaa la arkaa dad intooda badan iiraan ka yimid ay og yihiin dadkan anigu arko oo information nala gudbinayo oo airportka lagu xiday marka haddii ay dee airportka ku xidhaan maxkamad bay u dirayaan iron see qof resident ah sida ay ugu diidi karaan inuu wadanka soo galo laakiinse waxay noqonaysaa inaan maxkamad isla aadno marka ha saxeexin wax ku saabsan inaad diidaysa deganaanshahaada baan odhan lahaa qofka midda kale keliya kolleyba way interrogate garaynayaan waxyaaba ku weydweydiinayaan waxay u leeyihiin inay kuweydiyaan xaggaad tagtay wadamadee tagtay meeshoo tagtay iyo maxaad u tagtay iyo informationka basic ah intaa wax dhaafsiisan oo interrogationy ka baxsan tahay sharciga marka qofku waa inuu yidhaahdaa haddii aad wax badan oo dee interrogation lagu samaynayo lawyer baan u baahnay weeyaan waxaad dhici karta in dad citizen ah oo soomaaliya oo wadankan citizenskooda inay haddii ay soo noqdaan ay airportka interrogation iyo ku bilaabaan qofka citizenski xaq buu leeyahay inuu yidhaahdo anigaan lawyer haysan su-aalahayga kama jawaabay su-aalaha keliya ka jawaabaya waxa weeyaan xaggaa tagtay xagee kaatimi wax basica oo ku saabsan sharcigiisa laakiin wax intaa dhaafsiisan oo ku saabsan the interrogation badan oo su-aalo badan oo noloshiisa iyo iyo macnaha lana gelayo maaragtay arrimo kale qofku xaq buu leeyahay inuu lawyer joogo hadday rabaan waxbana kale kuma kuma samayn karaan haddiusan qofku dambi kala gelin intimidation dee qof daalan oo markaa airportka yimi oo waan garan karnaa oo raba inuu meesha iskaga baxo waktigay maaragtay miday haynayaan oo markaasi waktiga ka luminayaan oo qofkiiba daalan marka waa iska dhici kartaa qofku inuu agitate iska noqdo inuu yidhaahdo waxay doonaan u sheeg sidaah sidaas yayn dhicin qofku waa inuu iska maaragtay respectful noqo dhibaato maaragtay qaylo iyo maaragtay wax kalena adigaan gelin ayaad oran kartaa su-aalahaaga waan ka jawaabay wax intaa dhaafsiisan haddaad rabtid inaad weydiisid lawyerkeen halkan haddii kale you have to let me go dadka oo dee fiisayaasha hayste ee maaragtay wadanka soo geli rabay iyaga dhibaato yani dhibaatada waa kan sheegay sida qofka green cardka haysta marka ilaa iyo dee waxaanay kala cadaanayaan weyn sugaa aan arkaa
aad waadaan ku salaamayaa boqolka boqol ayaa daamaasintiina dhegeysanaysay ku dhegeysan doontana caawa gumaclaanka dhegeystiisa wadootiba waxa inoogu marti ahaa taliya qaran jaamac ibraahim oo khabiir ku ah dhinaca immigration waxaana loo tii ugu soomaalida immigration lawyer noqda soo degan magaalada cablaanta in badan ka shaqeeyey hawshaas immigration ku saabsan saaba aad iyo aad iyo aad baa umaartay boqolka badan ku salaamayaa wasilada kala duwan